maxamed cumar dalxa oo horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka ayaa ka hadlay ciidamo ka tirsan sirdoonka oo kuwa kale ku dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose xildhibaan dalxa oo ka mid ah baarlamanka dowladda federaalka oo ka hadlay dil habeen hore ciidamo loogu geystay degmada afgooye ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay in sirdoonkooda uu si bareer ah u laayo askarta kale waxa uu xusay in kaxun yihiin falka ay ku kaceen ciidamada sirdoonka dowladda federaalka isaga oo intaa ku daray in ilaa iyo hadda aanan wax jawaab ah laga helin labada maamul ee ka jira degmadaasi
maaragtay ee dhinaca ciidan isan oo hadda magacii ciidan dowladeedna la siinayo laakiin sida waxay u dhaceen ama falka in aanan noqonin karin maaragtay fal ciidan ee hadda laga sugi karo ama laga filan karo oo magaca dowladda ku socdo oo ciidan ciidan kale oo asbaab hadda aanan la ogeyn inuu soo duulo uu dilo oo markaasna haddana si haddana xadgudbo waxaaba yaraatee markaas kalifaya aanan jirin in daaratay weerar noocaas oo kale lagu qaado marka aad baan arrintaasi oga xunnahay inay haddana dhimasho ay maanta dadkaasi dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeedba ilaa iyo hadda aanan helin waxa ay arrintaasi kalifay oo ama cidka maaragtay hadashay aanan jirin si kastaba ha ahaatee dibadbax looga soo horjeedo arrintaani oo ay dhigeen ehelada askarta la dilay ayaa shalay ka dhacday afgooye
ciidamada nabad sugid waayo halanay ka soo baxeen afar dhafood ay dileen oo weliba haddana oo ciidamadiioo ka mid ee nabad sugid ah laakiin iyu maba tirsadaana markay afar dhafood ay dileen laba dhafood ay ka dhaawaceen toddoba dhafood ay wadadeen
waxay sheegeen askarta dilalka geystay in ay ka soo baxeen xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha soomaaliya ku sugan marka laga yimaado dhibaatada ciidamada dowladda ay ku hayaan shacabka ayaana haddana marar badan dhexdooda waxay isku laayeen goobaha ay ku sugan yihiin